إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا شيء يضمئن القلب حين المؤلمات والأخبار المفجعة مثل ذكر الله تعالى والتوكل عليه والإيمان بقضائه وقدره وقد قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير وفي قوله سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه للسكينة والرضا دون الفسع والسخط قال عكرمة رحمه الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي يسكن ويضمئن قلبه لقضاء الله وحكمه فالأمور كلها بيد الله وضوع تدبيره وتسخيره فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا عاصم إلا الله قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة يقول سبحانه قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني بالرحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العسيس الحكيم بارك الله فيكم mowduuceennu bal wuxuu ku saabsanaan doonaa waxyaabahan dadku imminka ay ku dawaqeen masaa'ibtan iyo waxaan adduunyadoo dhan ay ka qaylisay muxuu yahay maxaa la gudboon qofka muslimka ahi mowqifka uu ka qaadanayaa muxuu yahay horta ogoobay waxaad ku xasili kartaa waa ilaahay dikrigiisa subxaanahu wa tacaala waxaanad yaqiinsanaataa ambaaynu yaqiinsannahay wax kastoo adduunyadan dusheeda ka dhacaya iyo aakhiradaba waa wax ilaahay sii qoray subxaanahu wa tacaala qadarayna iimaankeenna amba min arkaan aliimaani sitta waxaa ka mid ah an tu'mina biqadaa'i illaahi wa qadarih macnaa qofku inuu rumaysan yahay qadarka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ilaahay wuxuu xukumo qadahiisa kowniga ahi inuu soconayo oo uu fulayo ilaahay wuxuu kula doonana cid kaa ilaalinaysaa ma jirto nebiyullaahi moxamed baa calayhi salaatu wasalaam rabbi waxa uu leeyahay qul man da aladii yacsimukum min allaahi in araada bikum suu'a aw araada bikum raxma yaa idinka ilaalin doonaa alle subxaanahu wa tacaala hadduu dhibaato idinla doono iyo dhib amaba uu idla doono naxariistiisa marka nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalama wuxuu ina baray sidaynu alle ugu xidhmi lahayn oo aynu uga faa'iidaysan layn allah subxaanahu wa tacaala xidhiidhka aynu la yeelanayno saxaabiga la odhan jiray cabdilaahi bni cabbaas radia allahu canhumaa ayaa wuxuu wariyey sida uu wariyey tirmidi kuntu khalfa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama yowma maalin baa rasuulka ilaahay la socday waan daba socday faqaala yaa hulaamu innii ucallimuka kalimaat waxaan ku barayaa kelimado kooban amba erayo kooban ixfad illaaha yaxfadka ilaahay ilaali oo diintiisa difaacoo dhowr ilaahay wuu ku ilaalin doonaa ixfad illaaha tajidhu tujaahak ilaahay ilaali hortaada ayaad ka heli doontaa idaa sa'alta fas'al illaah waida stacanta fastacin billaah hadaad baryotamayso ilaahay wax weydiiso kaalmana alla weydiiso waclam ana alummata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allahu laka hadday ummadoo dhan ay isu tagto oo ay damcaan inay wax ku taraan waxaan alla kuu qorin kuma tarayaan walow ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu calayk hadday isugu tagaan bini aadamkao dhani inay wax ku yeelaanna waxaan ilaahay kuu qadarin ay ku yeelayaan ma jiro ruficat alaqlaam wa jaffat asuxuf qalimadii qoraalka waa la laalay xaashiyihiina way qallaleen oo khadkii ku qoraa lama masaxayo sidii buu ku fulaya mar kale xadiid cabdillaahi bni camar waxaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalama kataba allahu maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalardi bikhamsiina alfi sanatin konton kun oo sannadood horteed intaanu khalqiganba abuurin ayaa qof walba wuxuu mudan doono amba ummad waliba waxay uma doonto ayaa ilaahay qadaray waxaa ugu horreeyey ilaahay abuuray wixii ugu horreeyey khalqiga alla abuuray wuxuu ahaa qalinka wax lagu qoro inna awala maa khalaqa allahu alqalamu faqaala lahu uktub qalinkii baa ilaahay yidhi qor waa qalin hadlaya qaala rabbi maadaa aktubu rabbiyow maxaan qara qaale uktub maqaadiira kulli shayin xataa taquuma asaaca wax kastoo dhici doona qor ilaa qiyaamo intuu ka dhacayo koonkan korkiisa wax ka dhac caafimaad cudur hodannimo faqri iyo wixii la mid ah haddii qadarka ilaahay aynu rumayn weyno oo aynu u bacowno sidan imika aynu u bacaysannahay waxaad ogtahay iimaankeenii inaanu caadiba ahayn oo iimaankeenii wax badani ay ka maqan yihiin waxaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam walow anfaqta midla uxudin dahaba fii sabiili illaahi haddii buurta uxud wax leeg aad samayso oo wanaaga ilaahay ka aqbali maayo maa qabilahu allahu minka xataa tu'mina bilqadari fataclama anna maa asaabaka lam yakun liyukhdi'ak wamaa akhda'aka lam yakun liyusiibak ilaa aad ka rumayso wax kastoo kugu dhacaa inaanay ku seegayna ilaahay kuu qadaray wixii ku seegayna inaanay kugu dhaceen marka waxaad ogaataa qofku qalbigiisa dabdulqalbi waa in la nimaadaynu iskantaroolno waa inaanaa khalkhalkan iyo warwarkan faraha badan waa inaynu ka baxno ynu alla u noqonno subxaana wa tacaala ilaahay qadihiisa waa inaynu isu dhiibno adduunyadii oo dhan maanta waxaa kaga cabaadiyey bahal yar oo ilimaqabatay ah oo la yidhaahdo karuuna karoonuhu waa kelima laatiiniya tacni ataaj macnaa dadkan dee shaybaarada bartay ee waxbaadha ayaa marka intaa soo jeer la weyneeyo oo waxdee kimikali wax isku daraan iyagaa aqoon u leh bay arki karayaan dabadeeto waxa uu leeyahay calaamadda taajka wixii boqorradu xidhan jireen oo kale ayuu sitaaba dee wa kaa adduunyadii boqor ka noqday karuuna bay idhaahdaan gaadhi yaroo karoona la idhaha soomaad arki jirin calaamadiisaa taajka ahayd kan dumarka loo xidhan maaha waa taajkii boqorrada markaa magacan ayuu qaatay dabeete adduunyadii oo dhan waa tan qaylinaysa waa fayruus axdatha dajatan kabiiratan fi lbilaadi waalcaalami wajilat minhu alquluub وضارت بأخلاق أخباره الركبان وتناقله الناس في المجالس ميل والبا قيلة بحيسة هداد الاستواد قبطة ما يدسى لقاواي هداد ضفع دواد قبطة من كلين أعي كلين سنك هتابا يوكويا لا مقفك إلا هتابا سمر مري معي ni wadaadoo ilaahay u naxariistay xasan cabdullaahi dhabar loodan jiro cabdu bareeh ah oo xabshidu dishay ayaa beri wadaad ku daba tukanayay ayaa salaada ka goostay allah u naxariistay xaaji cabdina wuu la fadhiyaa wuu la tukanayaa wuu isku xigaa aniga waxaa iga sheekeeyey wadaadkii salaada ka goostay oo imikadeenu nooloo xaafadeeda ah wuxuu ihi salaadan ka goostay xaaji cabdi aa yidhi waryaha janna gale maxaad uga goosatay aw xasan salaada wuu dhaqdhaqaaqayay buuhi aw xasan aw xasan buuhi kaale xaaji cabdi allah u naxariistay dhammaantoodbe wadaadkii kalu baa noole markaa isma allah uxas dabadeeto wuxuu yidhi jannagalo wuu inaga goostay salaaddii muxuu inooga goostay wuu dhaqdhaqaaqayay aw xasano fariid buu ahaa wuxuu yidhi haddaan dhaqdhaqaaqaya adeer soo ma nooli soo qof bal iminka sanka ha taaban indhaha ha taaban wax walba ha taaban waa khalkhalde haddii qufacii walba aad ka baqato oo hindhisadii aad ka baqato oo madax ku xanuunaya aad ka baqato ood hargabkii aad ka baqato berigii daacoonku galo nin hore ay ka sheegayeen baa meel qoyan ku fadhiistay oo intuu dabada taabtay wili maxaa keegayga walla waa isagii markaa waa isagii uun haddaa hindhisadii tidhahdaan waa isagii oo qufcii waa isagii aad tidhaahdaan soo musiibo maaha waa wasaawis qofku ma noolaan karo kharqarka noocaasi markuu ku dhaco ogoobay rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama idaa qaala arajulu halaka annaasu fahuwa ahlakahu macnaa hadduu qofku yidhaahdo dadku way halaagsameen oo way baabi'een ka ugu halaaga badani isaga wey marka had iyo jeer ale ilaahay diirigiisa aynu badinno ilaahay aynu xusno huwa aladii ansala sakiinata fii quluubi lmu'miniin ilaahay qalbigiisu ku xidhaya marka haddaba maaragtay asmadan iyo dhibaatadan jirta sidaynu ula mucaamalaynaa waayo bahalkani adduunyadu wuxuu ku keenay asma saxiya dhibaato caafimaad dhibaato maaragtay jirhkii ah dhibaato dhaqaalihii ah sidee loo dhaqmaya shareecada islaamku waxaa qofka muslimkaa u habboon altawakulu caleyh cala allahi waalictisaamu bihi wاltisaamu اlistikfaari wاdducaa'i biاlxifdi wasawaali الsuu'i inaynu ilaahay tala saaranno rabbi cuskanno istikfaarta iyo dembidhaafka ilaahay badinno ducada iyo baryada ilaahay iyo dhibkanaynu naga kor qaado waa ta ugu wanaagsan weeye musiibadani waxay ku tegi kartaa un in alle lagu xidhmo oo ilaahay la qabsado rabbi muxuu yidhi waman yactasim billaahi faqad hudiya ilaa siraadin mustaqiim ilaahay isagaa ku haruurinaya dariiqa san buu kugu toosinayaa adduunyada iyo aakharada waa inaynu alle barino oo ducada barino ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahak hal jazaau lixsaani ila lixsaan wanaag haddaynu la nimaadno wanaaggaasi ayaa soconaya sidaa daraaddeed qofka mu'minkii hadduu ku dhacana waa inuu sabro haddii lagaga dhintana waa inuu sabro hadduu kugu dhici waayana waa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aada ugu mahadnaqda weeye qofka muuminkii waa inuu ilaahay fadligiisa weydiisto dhacdadan haddaba sidee baynu la mucaamalaynaa asbaabta waa in lala yimaado badlu lasbaabi almusaabixa min qibali lmutakhasisiin dadka aqoonta uli sida yidhaahdaana looga taxadaro waa in looga taxadaro laakiin shareecada aan meelka dhac ku ahay oo shareecada islaamku waxay qabtaa in lala yimaado asbaabta oo islaamku wuxuu waxkumay asbaabta lala imanayaana waa inaanad cuskanin oo sidii allah aadu tala saaratay aanad u aaminin asbaabtana waa inaad la timaada tusaale ahaan maryam oo kale markay foolatay ay ciise cidlada ku dhalaysay suurtagal iyo in ka badanba way ahayd ilaahay geedka inuu midhaha uga soo daadiyo haddana rabbi wuxuu uhi wahuzii ilayki bijidci الnakhlati tusaaqid calayki rudaban janiya geedka lul asbaabtii bay la imanaysaa qofku waa inuu dhaqdhaqaaq sameeyo nebiyullaahi nuux markuu ilaahay doonay inuu halaago qoomkiisii muxuu yidhi wasnaci lfulka biacyunina wa waxyina badlu lasbaab asbaabta in lala yimaado shareecadu waxay ogoshahay weeye in lagu talax tago iyada la tala saartaana gaalli bay keenaysaayoo shirki bay keenaysaa nebiyullaahi luud oo kale markuu qoomkiisa ilaahay halaagayay muxuu yidhi faasri biahlika biqidacin min alleyl aw biqidcin min alleyl ka tag meesha waqul icmalu amhaasheedu aad bay u fara badan tahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam asbaabta la kaalay asbaabta waa inaynu la nimaadno waxaa la yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa waxaa la weydiiyey ara'ayta adwiyatan natadaawaa biha rasuulka ilaahay waxaad ka warantaa dawo aanu isku dawayno wa ruqan iyo waxyaaba la isku akhriyo oo ma nastarqi bihaa oo iyo maalan aanu dee isku tufno hal taruddu min qadari illaahi shay-a dawadaasi qadarka ilaahay shay miyay ka difaacaysaa qaala hiya min qadari illaah ayada laftigeeda qadarka alle ka mid ah asbaabta la doonaya inuu la nimaadno waxa weeye qalbigeennu waa inuu alle ku xidhmo ana alqalba ma'muurun bilirtibaadi billaahi laa bisabab sababtaan ku badbaadayaa un ha isku xidhin ilaahay baa ku badbaadin karaya fallaahu tacaala khaaliqu kulli sababin alasbaab walmusababaati fawajaba an yakuuna atawakulu calayhi waxd rabbi keliga waa inaad tala saarato asbaabtana waa inaad la timaado istaweyn hadday tahay iyo wax walba marka tadaawiga amba istaweynta shareecadu laba nooc bay u taqaanaa nowcaye deb addibu alwiqaa'i alladii yakuunu qabla nusuuli lmarad intaan xanuunkuba kugu dhici inaad la timaado iyo addibu alcilaajiyi iyo istaaweynta marka qofku xanuunku ku dhacaaba shareecadu inay taa la timi waxaa daliilkuugu ah saxaabiga la odhan jiray sacad ibnu abi waqaasin wuxuu wariyey rasuulku inuu yidhi man istabaxa bisabci tamaraatin cajwa lam yaduruhu daalika alyowmi summun walaa sixrun qofka toddoba xabadoodoo timirta cajwada timirta madiina toddoba midh subaxii ku afura ee aan wax kale ka horraysiinin maalintaa sun iyo sixirtoona waxba ma yeelaan cajwadan meelahan inoo taalla xadiid kale oo cuثmaan ibnu cafaan warinaya radia allahu canhu waxaa rasuulku yidhi maa min cabdin yaquulu sabaaxa kula yowmin wamasaa kuli laylaةi bismi اllahi اladii laa yaduru maca smihi shayء fi اlardi wala fi الsamaaء wahuwa samiic اcaliim ثalaaثa maraati lam yadurhu shay dikrigaa yaree fudud saddex jeer hadduu qofku yidhaahdo subxii markuu waagu u bariyo amba salaada subaxu tukado iyo gabalku markuu dhacayo wax alla wax ku dhacayaa ma jiro waa dibu lwiqaa'i waa ka hortag weeye mar kale rasuulku wuxuu yihi sal alay wasalam man qara'a alaayatayni min aakhiri suurati lbaqara fii laylatin kafatah qofka labada aayadood ugu dambeeya suurat lbaqara habeenkii akhriya iyaga ayaa kaga filan kafataahu min kulli aafatin wa suu'in wa shar in sha allah xadiid kale oo sunanu abi daa'uud uu wariyey xadiid cabdillaahi bni khubayb radia allaahu canhu wuxuu leeyahy saxaabigani kharajnaa fii laylatin madiira habeen roob badani da-ay baanu baxnay wa dulmatin shadiida madowguna aada u badnaa nadlubu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yusallii lana dabadeetoo fa adragtuhu rasuulkaanu raadinay suu noo tukaya waan soo gaadhay buu rasuulku wuxuu ku yidhi qol dheh falam aqul shay-a waxba maan odhan faqaala qul falam aqul shay waxba maan odhan qaala qultu ma aqul markii dambaan rasuulka ilaahay oo maxaan idhaahdaa qaala qul huwa allaahu axad waalmucawidatayni xiina tumsiya wa yusbix xiina tumsi wa tusbix alaaa maraatin saddex jeer waagu markuu barya akhri qul huwallah iyo labada dambe ee mucaawadataynka ah qulcawdiyada saddex jeer takfiika min kulli shay wax walba iyagaa kaaga fillaanaya marka baaraka allaahu fiikum waa inaynu alla ku xidhnaano oo aynu alla barino oo aan masaajidada laga yaacin masaajidadu waa khayruulbiqaac arlada ilaahay halkuu ugu jecel yahay halkan weeye muslimiintu maanta way wareereen way dawakeen xanuunkuna dhinac buu ka dawakiyey khalkhal fara badan baa ku dhacay maalan dadku iyo isu iman hal keliyunbaa ka saxa waa sax qofka xanuunku ku dhaca inaanu dadka dhex iman xanuunkaasi qofku ku dhaco ee isuba inuu gaadhay ha iskaga tukada halkuu ku nool yahay halkiisaa ha iska joogo laakiin muslimiinta kale fayow ee aan waxba qabin wax jamaca iyo jamaacada loogu diidaa ma jirto sharci ahaan wadaad kasta ha fatwoodo wax jamac iyo jamaaca qofka buka sax qofka buka ha iska maqnaado gurigiisa ha iska joogo hadduu xanuunku dhaco shareecadu way ogoshay in laistaweeyo yakhruju min buduuniha sharaabun mukhtalifun alwaanuhu fiihi shifaaun linnaas ina fii daalika laaayatan liqowmin yatafakkaruun waa malabkii ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegaya bahashaa caloosheeda waxaa ka soo baxaya sharaab la cabo oo midabadiisu kala duwan yihiin midabka waynaga aragnay malabka cadaan casaan nooc walba dawo ayaa ugu jirta dadka mar kale rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxu uhi maa anzala allahu min daa'in ilaa anzala lahu shifaa xanuunkuna ilaahay ma soo diro hadduu soo dirana ilaahay dawadiisana wuu soo dejiyaa likulli daa'in dawaa'un fa idaa usiiba dawaa'u daa bari'a biidni illaahi casa wajal markaa istawey rasuulku sal ly slam xumad badan buu bahalku leeyahay haddii uu ku taabto inama alxumaa min fayxi jahannama faabriduuha bilma oo in qofka biyo lagu shubo oo biyaha lagu qaboojiyo lagu dejiyo marka baaraka allaahu fiikum tarta ayaynu wadhnaye yaynaan tarta wadh tarta yaynaan wadhi waa iska akhriyi lahaynoo duruusta waa la iska akhri lahaa waa la iska joogi lahaaye dee dadku waxaabaa maaragtay xukuumadii waxaa u qaadanayaan inay mucaaridnimo tahay mararka qaarkoodna dee waa hal laba midig la ureeyey dhinac u fayoobo oo dee casharada lasii wadi lahaa mid qufacay baa odhanaya wadaadka ay qaadsiiyey astaqfirullah lii walakum wa huwa algafuur raxiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الواجب على المسلم أن لا ينساق مع إشاعات الكاذبة حنوك روحو كيني إن ورر بدنو بين اللفافيو oo dadyowgay muslimiintaha wadisaabka iyo baraha bulshada oo dhan ay isugu diraan wax khalkhal leh dad la qalayo dad madaxu qarxay qaar calooshu kartay kartay oo mala naqasku hayo dadkiiba waxaa ku dhacay waali iyo iswaalid baa ku dhacay ilaahay ka boqo qofuuna war aanad hubin ha dirin oo ha isticmaalin baraha bulshada la sheegayo qofka muslimkaa lagama nixiyo qofka muslimku waa inuu u diyaargaroobaa ilaahay inuu imtixaamayo ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي با كدارتي إنو إنو امتحامي دونه وإنو امتحامي دونه بقى خوف بهالغير بين علي في سمق آذانيو أسكري مقبانيو حلو وحي انتي أبوا وينيدين برقيضة استسطي ayaa ilaahay kaga bilaabay subxaanahu watacaala markaasuu sidaa u ruxaya markaasaa wax awooda iyo waxay sheegi jireen cir iyo dhul baanu eegnaayo waxba nama dhaafaan alla wax ka jiraa ma jiro adduunyaduba intaasay ku fashilan tahay gebigeeduba waa nooca markaa waxaa kaloo inala gudboon inaynu allana barino اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من سوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة, وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن ضاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا بارك الله فيكم بركة الله يسكحنا هورورنا waxaa kaloon u jeedaa uun dadka wax iibiye ganacsatadii allaha ka baqa amba cunto ha iibiyo amba dawo ha iibiyo waa inuu dadka u naxariisto rasuulku wuxuu uhi sal allau alay wasalama irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa kuwa arlada jooga u naxariista waa isu tidha ilaaha sarreeyaana wuu idin naxariisanaya allah baa inagu filan ilaahay baa markaa asbaabtana waxba ha tala saaranina waxaan qaar baa intay isku xidhaan bay odhan doonaa haddaan wallaahi bahashaa isticmaalin mar horaan qaadi lahaa haddaad tidhaahdo haddaanan bahashaa isticmaalin mar horaan qaadi lahaa shirki baad ku dhacaysaa ogow waa inaad tidhaahdo ilaahay baa i badbaadiyey rabbi ima qadarin kan inugu dhaco alla u noqdaa islaalintuna waa mid sharciya nadaafadeennuna marka horeba shareecadu waxay ku faraysay shanta waqti weysadoo keliya maaha nadaafaddu xataa markaad soo kacdo waa inaadan weelka cuntada faraha gelin ilaa aad farxarato islaamka unbaa taale ma yaqaanaa marka baaraka allaahu fiikum alla u noqda iska shaqaysta risqiina doonta hawarwarinah wuxuuba waa hargel sal allahu calaa muxamadin calaa aalihi wasaxbihi